wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa ka daafurtay mashruuca cilmi baarista caafimaadka maanka oo ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka somalilan iyo jaamacadaha hargeysa iyo amuud munaasabada daafurka mashruucan ayaa waxaa ka qeybgalay wasiiro ka tirsan maamulka somalilan agaasimayaal madax ka socotay jaamacadaha magaalada hargeysa iyo marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan axmed seki maxamuud jaamac ayaa ka hadlay ahmiyadda mashruucan
farxad bay ii tahay farxad gaara bay ii tahay inaan kasoo qeyb galo maanta kulankan oo ah brograam weyn waynu u baahan nahay bulsho ahaan muhiim buu inoo yahay sidaad ogtihiin caafimaadka maanku waa waxyaabaha u baahan inaynu wax badan ka ogaano waxaan aaminsanahay saddex faa'iido ama ilaa three advantages ayuu leeyahay inaynu cilmi baaris samayno aragtideeda kow cilmi baarista waxaan u arkaa inay muhiim u tahay horta inaan fahamno xanuunada maanka xanuunka maanku muxuu yahay sidee buu u dhacaa inaynu taa fahamno oo bulshadaynu ay fahamto taasina waxay u baahan tahay aqoon aqoontan waxaa gundhigu ah researchkan maanta aynu bilaabayno inaynu ka soo saarno fahmidda guud ee maanka caafimaadka iyo saameynta uu keeno waxaa kaloo muhiim uu yahay cilmi baaristani in aynu ka hortegi karno saameynaha taban ee ay keenaan xanuunada maanka ku dhaca qaar ka mid ah xubnaha ka qeybgalay daafuurka mashruuca ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda ay leedahay cilmi baarista caafimaadka maanka ama cilmi baaristani waxay awooda saari doontaa meelo badan oo dalkeena waxay socon doontaa muddo saddex sannadood ah waxaa ka qeyb qaadanaya jaamacadaha wadanka jaamacadda hargeysa jaamacadda camuud iyo jaamacadaha kale ee wadamada kale ka socda sida u k kings college
caafimaadka maanka aan ka sameynay camuud university aan kala shaqeynay waxay ahayd caafimaadka maanka ee dhalinyarada yani isma weydiino badana markaan caafimaadka maanka ka hadlayno waxaan ka hadalnaa caafimaadka maanka yani qofka ay dhimirka waxay ka gaartay laakiin caafimaadka maanka dhalinyaradu way ka gadisan tahay dhimirka way ka gadisan tahay oo waxaa laga yaabaa in ay iyagii ay qabato stresska iskuulka stresska jaamacadda stresska familka stresska yani bulshada waxa oo dhan inay saameyn ku yeelato marka cilmi baaristaas aan sameynay iyadana waa iskaasasho yani waxaana iska kaashanay dhalinyarada laftirkeedii insha allah waxaan rajeynaya ilaahay igu guuleysiiyo waayo intenshankeena waa in wax bedel aan sameyno aysan ahayn mansab iyo wax kala khaasatan aniga iyo dadka badan oo ila shaqeeyaba marka waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay noo fududeeyo
mashruuca cilmi baarista caafimaadka maanka ee laga daafuray magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ayaa door muhiima ka qaadan doona xal u helidda iyo baarista waxaa sababa xanuunka maanka